bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka dhegaystayaal saaka qodobadaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaal aada u culus oo deegaano ka tirsan gobolka gado ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab xogo badan oo kasoo baxaya dagaalka iyo khasaaraha uu geystay ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegeystayaal barnaamijkan idigu haynana waxaa ka mid noqon doona ciidamada galmudug gaar ahaana ciidamada daraawiishta ayaa la filayaa in aada loo tayeeyo sidoo kalena waxaa qaar ka mid ah ciidamadaas oo iyagu aan hadda diiwaan gashanayn la doonayaa in la diiwaan geliyo afayeenka ciidamada daraawiishta galmudug ayaan dhegaystayaal waraysi aada u xiiso badan idinkaga haynaa oo aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal shaabdiraxmaan ayaa sheegay inay dhacayso doorasho qof iyo coda soomaaliya sanadda laba kun labaatan iyo kow waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal oo ad ku maqli doontaan haddii allah awoodda le laga helo guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegeen in meel wanaagsan oo ay u marayso soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed xoog la xiriirta arrimahaas ee dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aan idingu hayo saakana oo ad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dhegeystayaal shalay qoraal ka soo baxay guddoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa lagu magacaabay guddi ka shaqeeya diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciyada doorashooyinka qaranka guddigaas oo ka koobnaa toddobiyo toban xubnood oo laga soo xulay xildhibaanada labada aqal ayaa waxaa ay gudagaleen shaqadii loo egmaday iyo diyaarinta xeerka sharciga doorashooyinka qaranka xogo arrimahaas la xidhiidha ayaad dhegaystayaal barnaamijka ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodale uu raalli ka noqdo qaybaha dambe barnaamijka waxaan idiin hayaa xubintii xiisaha badnayd ee kalamaan gabagabadana waxaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal tabinta iyo diyaarinta barnaamijka waa anigoo ashar marka maxamed maxamuud dhanka farsamadana waa saaxiibkay karaamaha dhegaystayaal u diyaargal wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado mar kale barqa wanaagsan dhegaystayaal waa labada bisha saddexaad sanada labaatan labaatan aanu ku bilaabana ciidamada daraawiishta galmudug ayaa la filayaa in dibuhabeyn ballaaran lagu sameeyo iyadoo sidoo kale ciidanku ay u diyaargaroobayaan sugidda ammaanka deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaana sidoo kale socota howlo arrimahaas la xidhiidha oo ciidamada lagu diyaarinayo sidoo kalena lagu qarameynayo qaar ka mid a ciidamada daraawiishta oo iyagu aan diiwaan gashanayn haddaba afhayeenka ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyobaal xaaji aadan oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado ayaa arrimahaasi ka hadlay waxaana waraysi ka qaaday waryahayga xasan waa xasan axmed maxamed bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay idaacadda raadiyo cadaado waa waan salaamayaa aniga in badan ayaan ka hadlayay aniga oo ah afhayeenka ciidamada daraawiishta galmudug jalaal xaaji aadan waxaan kuu sheegi karaa ciidamadii haddeer ka hor xami ma lahayn xamina ma lahayn way qaybsanaayeen waxay ku kala qaybsanaayeen baarlamaanka kala qaybsanaa iyo fikirkii dadweynaha iyo maamulka galmudug oo sidau soo maray ba aad og tahay dhowaan mar aan barkulan wax la yidhaahdo samaynay waxaa noo soo baxay qasaarihii jemigii maamulkii qaranka loo diiday qordoon haddaan helay waa qancarhayaayo qayro iyo farmaajaba waxbay qaran lahaayeen qol markay dhisaan kii kale qaar ka dumayaan macnaha haddii qoordoor maamulada dhan oo kale loo diido oo maamul iskhilaafsan iyo daraawiish waxba ka heli mayso waxaan marka baaqkii mar waa baaqayaa waxaan ku baaqayaa oo madaxweynaha iyo maamulka cusub ugu baaqayaa in ay taariikhda dadka iyo waktiga iyo wacyiga ula shaqeeyaan siday dadku yahay ciidamada daraawiishta galmudug aas aaskoodii waxay ahaayeen kuwii amniga sugay aas aaskii galmudug iyadoo nabad sugid boliis milatari iyo amisom midna uusan jooginin meeshii la wada aaminay ciidankii joogay waa bartilmaameedka koobaad waa gartay xaajaan usoo laabanaynaa daraawiishta galmudug ay leedahay ma sugan yihiin oo ma yihiin ciidan hadda meel lagu talagalay jooga oo meel lagu booqan karo fariisin leh mise waa ciidan dad deegaanka oo aad magacoodan iska uma hadlayso waa mahadsan tahay ciidanka daraawiishtu barka salaamaysan oo madaxweyne midda ugu yeera inay imaanayaan un baan ogahay oo taageerada dawladda ay yihiin mooye ciidamada qarankana ay kamid yihiin xaquuqna ay salaan ciidamada qaranka marka kulea qof kastoo muwaadina oo soomaaliyeed waa ciidanka qaranka ciidamada daraawiishtu marka ilaa budbud ilaa bitaale ilaa da-ol ilaa hilmo wargaro wisil hob iyo وكان بالجيل يشد حبله أواد ضباط بلسان عارضوا إلا كل هوان هراء يسوى حريي دوس مرات دراويش إن باي أهايين ما قرأتي إياه سيدا أصلا أدنا markii la sideeta intaa ka hubo aniga waxaan hubaa ciidanka jooga sida galashada iyo banjiraleeya oo kale ilaa fiseed eeryadaas labaad ciidanka jooga oo dhambad lasii xusi karo oo boolis iyo dowladnimo aysa ka shaqaynin ayaasha haysta liidarada liidarshiibka ragga ay yidhahdaan ciidanka haysta xiriir baan leenahay sida ciidanka dalshada intergraaf badan haysta ciidan badan bal jooga xiriir badan baan leenahay iyadoo la iisii saarayo in madaxweynihii uu ka soo jeedo adaado oo dhambaallo badan oo hambalyooyinana ay gaarsiinayaan haddana dhibabaad dhibabaad taaga dhibad ciidamada
yumal daraawiishtan afkeeda ku hadlayso maleeyihiin saldhig qofkii u baahda oo ugu hagaagi karo oo ugu tagi karo oo lagu tagi karo ciidan daraawiisha oo galmudug u diiwaan gasho
taliyaha ciidamada daraawiishta waa xasan kaarshe oo bedelay shaqsiga taliyaha kale waxaan rabnaa maleeyihiin saldhig loogu tago oo qofkii u baahda daraawiisha galmudug ay leedahay meel ugu tago oo saldhig loogu hagaagi karo maleeyihin
maya maya malahan markaan maya ku leeyahay sidaas galmudug waxaa lagu aasaasay cawaado waa laga sii qaaday misano ee kala qaqaysatay madaxweynihii horaa ogtahay wixii uu ku dambeeyey ciidamadana sidoodaba asal ahaan waa ciidamo beeleed ciidamo shuruuc qaatana ciidanka cawaaduda laga arkay oo baday
ciidan aan saldhig lahayn oo meel aan lagu haaga lahayn oo aan la aqoon qaab u diiwaan gashan yihiin maxaa sababay in afkooda ku hadasho oo tiraa waxaan nahay afyeen ciidan daraawiishda galmudug ay leedahay ayadoo aan bisan jirin taliyo iyo sidoo kale goob lagu hagaago oo ciidan daraawiishda galmudug ay leedahay ku sugan yihiin
aad iyo aad waa su-aal fiican walaal waxaa jira eeba saac bisaac baa jira saacadda waqti bay siyaasaddu maraysay aasaaska galmudug ciidamada daraawiishta waxay wada qaateen jawi nabadeed waxayna ku kulmeen cadaado waxayna wada qaateen cadaado cidikaamadaha aakhira iyo cadaado midna laguma kala adka iyagoo sidaasa ba haddana waxaa dhacay siyaasadii maroorsanayd oo aan wada garanayna ama demad shariid ka tagtay ama imaaraan la dhex galay ama hogaamiyaasha la dhex galeen baa kuwo waliba waxay qasar ku noqotay in ay meesha tansiilaad dawlad isku haysayna ma jirinin in badan baana dawladda u qaylinay iyagoo sidaasay kuwo waliba meesha tansiilaad ka heli jirin ay tageen waa gartay haddana muddaa mar buu isalaadaa la yidhi ayaa haddeertaan tusaale madaxweyne ra-iisul wasaarihii ra-iisul wasaare khayra wuxuu u yeelay deegaamo yaroo kooban sida sida balambal sida dhuusamareeb sida guurshe sida bandir sida cawar oo kale waa uu ka helay ciidamadiiushamiya mase waa ciidan buluus iyo ciidan militari ah ciidanka loo yeera oo leedahay xasan cali khayra u dhawaaqay maxay ahaayeen
waxay ahaayeen ciidanka ilaa iyo hadda generaal mascuud iyo gacanta ku hayaan waxay ahaayeen ciidankii balambal laga qarmeeyey ciidankii guurshe laga qarmeeyey waa gartay waa lagu bahayn
haa ciidamada daraawiishta qaybo ka mida bay ahaayeen laakiin ciidanka midubkeeda cadaado diyogadeed iyadeena buliguriya lama qaramaynin sidaan wada ognahayba ma soo gaarinin markaa saas ku leeyahay waxaana la kagardaayay baan qabaa dhibka un baa la xaliyaaye bilaad waxa lama baahna ciidankii mucaaradada ku badnaa baa la xaliyay salig lahayn oo diwaan gasheen oo galmudug aysan aqoonsanayn dowladda federaalkana aysan qarmaynin oo leedahay deegaano galmudug qaybo kamida si gaara deegaano cada hoos yimaada ayay ku sugan yihiin ma ciidanba mise waa maleesha dadka deegaanka ciidanka ay ku sheegayeen daraawiishihiin oo galmudug diwaan gashay waa mahadsan tahay horta magacaan daraawiishta laleeyahay magac mar hore baxay sayidkii ka yimid dowladii milatariga ka yimid xuduudaha ciido ilaalin jiray iyadoo sidaas ah baa haddana loogu magac daray lamana sharciyeynin oo looma sharciyeynin hab xasaanadeed ama ciidanimo ama xaquuq lagu siiyey barkulankooda haddaad rabtana waa baaqa madaxweynaha waa baaqa baarlamaanka markay jeedaan hadday u weydiisana beelaha laftooda oo hadda ay qaarkood isku horta fadhiyaan oo been weliba leedahay haddii reer hebel laga qaado reer hebelna waa laga qaadi karaa garta galmudug ay leedahay ma ciidan dadka deegaanka ayagu ay qorteen oo ninka baadiyaha jooga qori u wato oo daraawiishta galmudug diwaan gashay qiimo ka taha
ciidamada daraawiishta waa ciidamadii awal hore deegaanka maamulada ka hor ciidan beeleedyada ka ahaa iyagu isdagaalamay liyuu booliska la dagaalamay etoobiyaankii la dagaalamay kuwa bari iyo al-shabaab ka dagaalgaleen dadkau hubaysay oo hubkeeda faraha ka baxayna waaba la socotaaba uruurintaasa waxaan u sawaaynayaa codsanayaa baaqayaa haddana tala ahaan hadda meeshaan waa la socotaa horgeeniyo meel kasoo horjeeda nabad iyo meel kasoo horjeeda belisood iyo meel kasoo horjeeda galbeed iyo meel kasoo horjeeda intaba in waxaasi u baahan yahay uruurin xallin iyo diyaarin gaar ahaan bacdukum ilaa bacdin ayadii ahayd macnaha qaarkiinaan qaar ka fadhinnay ciidamada saldhigga aas-aaskii galmudug ee gaday magaca cadaado cidi kaama laha baan gaar ahaan anigu ahay waxaan leeyahay tala ahaan ahaan iyaga tixgelinta koodaad la qarameeyo haddaan la qarameeyna
wartay ciidankan a leedahay waa daraawiish maleeshiyaadka ah ee dagaalamaya ee ku sugan meelaha coodaha ay ka jiraan iyo sidoo kale deegaanada kale dagaalbadid oo ka jiraan oo galmudug daraawiish ay leedahay ku tilmaamayso in la qarameeyo oo dowladda federaalka soomaaliya ay diiwaan geliso oo ciidamada qaranka lagu daro waxaa dhihi karnaa waxaa u sababa inay yihiin ciidan maleeshiya beeled ah oo diida in la qarameeyo
ciidan maleeshiya beeleeda oo diida in la qarameeyo mala jiraba
waa garta ciidan waxaa jira aan lahayn xaro loogu talagalo oo meel aan fariisina lahayn oo madaxda qaranka hadday u baahdaan ama qof kasta oo daraawish galmudug danaynaya inaysan jirin goob islamarkaas inayin ciidan maleeshiyada oo dagaalamaya oo ku sugan markaaste goobaha markaasi maleeshiyaadka ay ku dagaalamayaan ama colaadbaleedha ay ka jiraan
waa mahadsan tahay waxaan kuu sheegayaa barahoodaan kuu sheegaya haddii intuu yimaado maamul sharaf leh ama hadda midka loo hanweyo oo la jirayo waa la jecel yahay ayaadi uu ka waco riixad sugada way soo ururayaan uu ka waco daalkacyo uu ka waco cawiwaaq uu ka waco dhabad barahood haddaad qaas ay sii wadiso waa sidaas oo kale hadda sida kuwii xagga laga qarmeeyo oo kale hal bar baa loogu yaroweynayo maadee marka waa loo wacayo waa ciidan aan salig lahayn oo dadka deegaanka ah oo hubaysan ah
ha ciidanka hubaysana waxay sabab u yihiin nabadda dadka dhigis xoojinta ciidamada qaranka dadka dhigis maaraynta dadka qaramaynta daraawiishta waa garta marka waa ciidan aan waa garta waxaa leedahay markaa daraawish ciidan maahan waa dad hubeysan oo deegaanka ah waxaa leedahay ku tilmaamaysa inaan daraawish ay yihiin
magaca daraawiishta waa la siiyey baa ku yidhi laakiin wax hab ah iyo bajad ah oo ay leeyihiin ma jiraan iyagoo hubeysan oo qaarkood ka awoodban yihiin ciidamada qarankaba oo antedgaraaf iyo aldilidi iyo sawaariid iyo rokiba haystaan oo ay u baahan yihiin baa ku yidhi qaramayn oqoyeen waxaa lagu ahaa waxa wax kala maqna ma jiraan meediyaada ku wada jooga isgaarsiintii baa furan ilaa bitaare caawan wacayay ilaa dhabcad caawan wacayay in kastaba goob kastoo ay yihiinba waxay sugayaan madaxweynaha maamulka hadda la doortay iyo dowladda isku cirkeeda ilaa maamulada hore dowladda ka soo jeedi jireen waxaan marka waxaan marka codsanayaa codsanaynaa in la garameeyo la ururiyo dib u heshiisiintuna iyagay ka bilaabataa isku diis lexdalan iyagay ka bilaabataa xiliga qaramaynta ee maareynta dadkuna iyagay ka bilaabataa waa gartay balaayadeeda waa iyagay ka bilaabataa oo horeeya Ee, inta aan la qarameynin ciidanka maleeshiyaadka ah oo daraawiishta galmud u diiwaan gashana ee, ma la rekoorgareeyay oo ciidan diiwaan gashan oo liis ku qaran oo galmudug ay ku faani karto daraawiishta ma yihiin mise waa ciidan aad mar kasta magacooda ku hadasho oo leedahay waa daraawiish oo galmudugba aysan aqoonsan iyo cid aqoonsan aysan jirin oo leedahay galmudug waa leedahay waa daraawiishta oo deegaanada galmudug ka howlgala
waa mahadsan tahay habow waa lagu dalbataa baa layidhi habow waa lagu dalbataa waxaa jidhay mar ciidamada daraawiishta ay qorayeen ee, ee, dad annaga hadda ka bacdi meelay saada cirdiga aanan aqoonin oo laba nin oo afrikaana iyo laba nin oo caddaana iyo laba nin oo ka socotay maamulkii galmudug berigii axmed ducaale geelle xaas oo kasoo bilaabay cirif ilaa cirif waxaa laga qoray ee, saddex kun iyo laba boqol oo hubaysan iyo intaan hubo saddex boqol iyo lixdan gaari oo tignika wanfir garaas intooda badan ah iyagoo markaas dhammaan u xaroonayay dawladda sidii loogu baaqay ado waa lagu dalbataa laakiin waxaa ciidamo imaaraad qoranayo waa gartay oo kusoo gabagabeynaya galmudug maamul cusub bay yeelatay axmed cabdikaari qoorqoor iyo cali daahir ciid baa hogaamin doona ee afarta sana soo socota ee, ma jirtaa qorshe ay rabtaan in ciidanka maleeshiyaadka lagu diiwaangeliyo oo ciidan qaran ay ku noqdaan oo laga soo kaxeeya goobaha furmaha hadda ay ka dagaalamayaan oo maleeshiyabilada ay u dagaalamayaan ma wadaa qorshaad
waa su-aal fiican qorshahaas waanu haynaa anaga hadda afhayeenkii baan ahay waxaa ii diyaarsan aniga saraakiil taliyaha ciidamada howlgallada deegaankan taliyaha operationka ee, taliyaha ee dili ku reeyahay amniga taliyaha ee dili ku reeyahay sigliga taliyayaal badan bay leedahay inagoo kooban haddiiba ay noo imaan lahay dawladda maamul goboleedka ee madaxweynaha axmed qoorqoor aha iyo cali daahir ciid iyo wasiiradii loogu talagalay amnigaga inaanu isa soo hor fadhiisanno tusno kaarsiino kuna wareejino
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyoba alxaaji aadan oo waraysi gaara siiyey raadiga cadaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiga cadaada ee dhegeystayaal la socotaan waa hagaag markaana gobolka gado wararka laga helaya degmada baardheere ee gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan in xalayta xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ku leeyihiin degmadaasi waxaana jira dagaal uu kooban oo ka dhacay halkaasi goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in mar qura ay maqleen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen ciidamada dowladda iyo kuwa xarakada al-shabaab balse aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay maadaama ahayd xilli habeena saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada baardheere ayaa waxay sheegeen inay ka warayeen weerarka iskana difaaceen al-shabaab sidoo kalena ay dagaalka dhacay ku dileen hal xubin oo mid kalena nolosha ku qabteen walow aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijin kara warkaasi degmada baardheere ee gobolka gado ayaa shan iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee febraayo waxaa al-shabaab xilli habeen ay ku dileen degmadaasi saddex guddoomiye waaxeed oo ka tirsan maamulka degmada waxaana taasi walaac ay ku abuurtay dadka ku nool degmadaasi wararka ugu dambeeyey ee saaka aanu ka helayno degmada baardheere ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan hase yeeshee ciidanka dowladda ayaa daafaha magaalada ka wada howlgallo iyo dhaqdhaqaaq ammaanka lagu xaqiijinayo wahaga dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiga cadaada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa khudbadu ka jeediyey furitaanka kalfadhiga sideedaad ee baarlamaanka dalka jabuuti waxaa ugu horeyn si qoto dheer uga hadlay xiriirka walaaltinimo iyo waxwada qabsi ee ee ku dhisan ama u dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay doorashooyinka la filaya in dalka soomaaliya ay ka dhacaan sanada labaatan waa laba waa laba kun iyo labaatan iyo kow waxaana uu sheegay guddoomiyaha inay qorsheynayaan in doorasho qof iyo coda dalka laga qabto
sidoo kale baarlamanka soomaaliya labadiisa aqal waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ansixiyey kaas oo ahaa mid si weyn loo sugayey una suurtagelinaysa shacabka soomaaliyeed in xildhibaanada labada aqal ay si toos ah qof iyo codka ah ay ku soo doortaan dhammaadka san- sanadkan aan ku jirno ka waxaa waa hagaag dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijkan isla soo gaarnay markaana deegaanada maamulka koonfur galbeed aan u dhaqaaqno magaalada baydhabo waa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa haatan ka socda dardargelinta howlaha soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xubnaha guddiga madaxa bannaan ee soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay wadaan kulamadii ugu dambeeyey si gudaha bishan liiska xildhibaanada loogu dhawaaqo qaar ka mid a xubnaha musharaxiinta ee doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa dhankooda waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay uga mid noqon lahayn baarlamaanka iyagoo wada kulamo kala duwan gudoomiyaha guddiga farsamada madaxa bannaan ee soo xulista koonfur galbeed maxamed keerow maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo ayaa sheegay in liiska xildhibaanada ay ku dhawaaqayaan inta u dhaxaysa koob iyo tobanka bishan ilaa sagaal iyo tobanka sida ku qoran jadwalka horey loo soo saaray waa xagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe waxaanu isla soo gaarnay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal aala waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan oo raadiyo kulmiya ay noo soo diyaariso
warban dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay
halla waayo halla waayo wanaaga halla dhowro xumaanta halla waayo xumaanta halla waayo
aryaadhaha waa wareersan tihiine heestaan macallin maxamuud si kalow u qaaday wuxuuna yidhi hallaygeeyo hallaygeeyo geelayga waa la qaade garoowe hallaygeeyo garoowe hallaygeeyo ow yidhi war markuu macallinku saas yidhi shaakir iyo ashcariya ku raacay waxayna yidhaahdeen halla geeyo halla geeyo geeleennii waa la qaade garoowe halla geeyo garoowe halla geeyo
warnimiyoona may dheegi jiray farmaajo halleegeeyo farmaajo halleegeeya dheegi jiri garow hal ijeeg garow hal ijeeg damboytay waryaaday dhegaysta macallin maxamuud garow hallaygeeyey markuu yidhi waxbaa igu soo dhacay hadda ka hor xasan daahiroo banaawa ka soo cararay ayaa cadaado yimid wuxuu war ka bilaabay talow laba kunoo wiil hallay siiyo marka waxaa ii soo baxday macallin maxamuud hadduu garowa tago baniyow laba kunoo wiil si inuu dhihi doono wax kale wax kale wax kale wardeni asagaa harmahad ka cabsanayo wuxuu yidhi ciidan shabeelle la yidhahdaan u samaysanayaa shirka golaha wasiiradiisa soo ka hadlayna wuxuu yidhi dowladnimada soomaaliya kuwii shalay burburi oo dimuqraadiyadda soomaaliya afgembi ayaa mar kale isku dayay inay dowladnimada soomaaliya ay burburiyaan warnimiyo hota ka hora onago may dheeray war aada heesta moodoyta leeri mayta jibaabe kasaasada ayo hoob heesta moodo hayta inti aawka inuu heesta mama dhaafa soo eri marka eelku antina mantian argi shibaayan dirigdirig mala dhaafaw ceel barda maxaa ka dhacay walaalow warnimiyo waxaa idin leeyahay lixdan iyo sagaalkii madaxweynihii la soo doortay yuu eedsaday
taasaan ogaynaana war hadda deni macalin maxamuud ma soo dhaweeyey warnimayow waa gardarantihiine garow waxa la geeyo yidhi iyo wararkaan aad ku waalateen intay iska dhaaftiin waxaa la yidhi ninkay goosataahiba gacalkii halkuu jiro gaashaanbuurna ku og yahay wou galab carraabaa marka taasi waa duruuf ninkay qabsataa sameeye ninkii alkaayisho waa gabyey wuxuu yidhi xer wadaad xadreeyaa ma laha xeel siyaasiya xabso cun mooye xisaab kuma shaqeeyaan iyaga ay isxiray maalintay xeef la dirireen war unina meermeerirfado ayta ninkaalka ayaa jooga madad lata madawiine haafatiri miskuerto gabayga aryaadhaha madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid wuxuu yidhi tabashadi madaxweyne xaaf waa la xalliyey arrintaanyuna meel raysay noo maraysaa mugaminii warkaasu run naqdo galmudug dhinacay isu raacda minii kalena waa laga war koraha madaxweyne xaaf horay buu u sheegay anuu caanaheedaan wax ka rabaa galmuduge calunkeeda ma rabuu yidhi hayahee haddaan wax wal aanaa qujuc ma loo siiyey war waxaan ogaaday madaxweyne xaaf inuu ka qayb galay caleemasaarka qoorqoor markuu baarlamaankiisii gaalgacay u fasaxay warnimayo waxaba ogidiine madaxweyne qoorqoor wuxuu la kulmay madaxdii alsunna oo macalin maxamuud hogaaminayo war madaruufaa ku qasabtay mise khiyaaray lahaayeen qandigay markaas jira
kaa u dambaysa arlooda maanta fuud maca timir maha ay ku daldaleen intay ku dambaysay warna miyaw maysiin lahaa isan mayba sheegu haytaana fuudiyoonay loo i hilibya i walaagasa sheegu haytaan sheekh shaakir markii khudbay jira ma era jiray ciidankeennu ciidan aakhira weeye ciidan adduunyana ma aha wax oo abtooy aho ama cuntooya kuma jiraan ilaahay kuuma darnaadee khawaarijtana waa ay huraynahayaan yeeri jiri marka ciidankii aakhire ciidan adduunye ka darsamay aryaa war ma haysida madeeyow jenaraal mascuud ciidankii ahlu sunnaw ka mid yahay cagtaada ka hoos ka soco warnooyo warkaan naga dhex gelinine kulankii dhex maray macallinkii iyo madaxweyne qoorqoor waa la isku afgartaa la yidhi madaxweyne qoorqoorna wuxuu yidhi odayaashaan waa xusmaynaynaa deegaankana wax badan bay ka soo qabteen oo hadda culummada culummadii ka horraysa loo keeni maayo miya warna miyaw mayleeray bajaajlay baabuurto ka heer ma eh marka ulmadaas yoonay ulmuhun tan eh iska heerkoo ma eh waraadhaa waxaa la yidhi waayaha lalmanaya dadka laabkaciisaha iska daba lagigmo waxa labada kala dheer isku loohay waa damac asaguna lugooyiya kala leexad mooye liibaan ma yeesho horay baa dad ugu lumay liitaanyadiiso lixih iyo daruurtiiyo intaad laali heegada arrinkaa la yacanoo lugahaaga taalbaa kaasii ligaxanto liiliijintaadaa likaaooyin dhaliso waxba laaca maalmaha iyo leylka daba yaallibiqsiga ma dhaamaan mana dheero liiskii lagu qoray dhammaadkiiyo laalaabidiiyo liqliiqad baa jira laandaaqa geeluba nebigii jarka u dhow intuu laa isleeyahay sawloole kama dhaco miyay beriga mare war adigii maareeya kalmaan ahay miyuu jaceelku galay wareesta erayadeeda waxaan ugu jeclaha lab haween ku taagsaday kulli xaadso dumar yidhi lagday oo ku jiifoo ka libdoonay ba'ana haa dumarka lagama gar helo miyuu uga jeeday
warna miyaw maysiin lahaa megel iblaan lanwelbe gargaada waaya habada gargashena saabad qof ilduufay waa caadadii qowl isburiyaay qooman baan ka joogaa tixdan qoray ayaantii arbuuxuu ku qoray kan hortii geesiguu qabay qamiistana maxaad dhalay rabtaa waddan qayladii ummaatii uma socdaan howlihii qaran u baahnaay naftu way qarwaysaa jidkuna waa qallaal dhagahe qulubkiyo haddana waa socdaan qootoqootadii waa qalaama rogad sheekadu iyo qar iska tuuriyayse mase quusto ruuxaan qallaha eebbe qaadicine ilaahay wax qayr loo markaan qumanka kaa keeno horta allah kaa aqbalo ducada laakiin mugga hore qaran dumisaad ahayd bilowgii gabaygaaga warjabhadaad ku waalateen jacayl wax kama taqaaninayna dhegaysta haddii kiiskan aan qabo dhakhtara kulansan loo geeyo shaybaarro kaamila haddii lagu kulbaaraayo kaftan uma malaysaan qof yahay kiiskan aan qaba eh kalgacaylkan igu laran ka badan toban karojood waraab waan taleefon maal ugu dhegaystoyin badinida warjabhad jacayl ma gala mana taqaanaana dhegaysta nin waliba islaantiisa waa inuu ammaan tahay anse taydu waa udug haddaan odhan lahaa maantay iskaa bula inaan ahay dadku waa ogsoon yahay bal maxaa idhahdaa naflo way arkahayaan warlaanka kalow doobab artistumangaleri war jacayl waxba kama ogidinayna dhegaysta waa yeelle kale iyo adoo howl wadaag badana oo wadar la jira maalintan kuugu imid waabka kaftankiyo weeraha san iyo hadal wanaaggaaga wejigaa isoo jiitay iyo muuqa waxyaa eh kalgacaylka ii galay wadnaha iguna weynaaday halkuu walac ka yidhi oo wataa layga waafaqay wartanaasanka dhabdhabaas way wadaaglaybo deganta man lugayto aryadaha jacayl wax kama ogidiin hadda ka hor nin maa heesay wuxuuna yidhi nin baa beri habeen guday goor hiimsa hiimsaa hakiyoo tillaabada himbiriirsadoo yidhi waxaan ku mooda geed yahow inaad halable aar tahay waanse kugu habsaamay adna halalacbeenay halkiyaad ka dhigan tahay alcabdullow kaas waa jacaylkii fulayga anmaa geesinimo kuugu faanay hee arooda jacayl wax kama ogdiina anay dhegaysta ma jiifta habeenkii jaanankana ma qaato halka laga jabaa ii jilbaha i go'one jamiilo iga soo gaar booyo maanta ay iishaha ooyinna ag hees nooga dhigta argooyooba waxaasu hees maahine dhakacdhakac dhamsalikow dhaliiliyow dhuc inaad tidhaahay aheed kalgacayl daaweyno kalamaan wareershaa maanta waabta yaalle cabdiqani ha sii wado kulmina ha weriye war wararkii dabadda ee somalilan walla weynay miyaay lowdeen maanta war waa laga horreeyaahe xildhibaanadii kenya ee muqdisho shalay yimid ayaa nairobi lagu xidhay markay laabteen war warma haysiine waxaa la yidhi guddoomiyihi gobolka jubbada hoose nairobiyaa lagu xidhay war xildhibaanadii kenya oo muqdisho yimid haddii nairobi lagu xidhay markay laabteen dowladda soomaaliya faragelin toos ay ku samaysay kenya waana ku faraxsana warwar mahaysaan abuukarbaale wuxuu yidhi kenya faragelinta ay nagu haysa dacwad labaad oo caalami ayaan ku furaynaa warna miya hortamaysiin war sidey baddi aylisi hayehe madeeyow badiya ay la siiyo miyaad haddana noo keenta war kenya gobolka garir waxay ku duqaysay xoolo badan ateenayin hurmud ay leedahayna waa burburisaa la yidhi warnamaxana waxaan dhegaystay waryareedii kulmiye ka tirsan oo wasiirka amniga jubbaland w cabdirashiid janan waraysanaya toban su'aaloodoo kenya ku saabsan uu weydiiyey cabdirashiid janan inta shakiyey oo is yidhi wiilku amu kenyaati kuu maleeyaa ayuu yidhi warnin anu wasiirka amniga jubbaland aan nin soomaaliyeed baan nahay kenya waxba iga weydiin war hadduu soomaaliya maxaa mandheeragii war shirkadihii forakis war miya cabeen bishii waa dhammaateen lacagta mana siiyeen war gabar yaro imtixaan oo muwaddo la yidhahda waxay tidhi haddii shirkadda forex aan u geyn saddex neef oo ariya bishiina helayaa lix neef war waxaad rabtiin waad helaysiin ina dhegaysta balladii ay samaysteen ee sofa ma la soofeeya mase waxay dhaheen maanta wixii ka dambeeya cid kasta ay noo baahan waxay nagala soo xariiraysaa dalladaas aan samaysanay dowladda soomaaliyana waxaan ka rabnaa ayay yidhaahdeen xaqanna la ku leeyahay waa bixinaynaaye xaqeenna ha aqoonsato war wuxuu wasiir bayn lacag raaday maxayntay lacagta lagu baryay war kamel group dallada soofay ka mid yihiin waxayna dhaheen kaamil iyo kamel ha isku qaldinina bulid muriidu dhiibay ama ertay war xisbiyadii somalilan waxay isku raaceen in doorashadii golayaasha la qaban doono dee idinku isku dhex meeraasa isku dhex wareegaadeen war qawrinow doorashadiina ha sheegsheegin haddii kale nabadiinoo la faraha geli doonto warwariye faysal alqaasim wuxuu yidhi war kamaalka shukdi mululash shiinaha bahal kasta oo ay arkaan waa cunaan hindiduna bahal kasta oo ay arkaan waa caabudaan carabtuna bahal kasta oo ay arkaan waa doortaan haraada cunanka carabaan ka midnaanee goormaan bahal dooranayne waliba waan su'aalayaaye shirkadda beeko koronto ma idin xirta aryaa geedkan kalamaan maalin cadaa la isugu yimaad korontanuu ma baahne meel naga fadhiiso korkaagu ha qaace war labada guddoomiye baarlamaanka waxay sameeyeen guddi doorashada tifaftira idhikan miyaa laga wadaa war aaway shaqadii xaliimayar ee malala wareegay war guddoomiyaashan waa nabadii nolol ilama hereystii nabadii nololayna bilaabeen waryaa maday mursal guddoomiye luka kansooyuu nabadii nololnima eh hayehe muga cabdi xaashi miyaa ah war nabad iyo nolol qofaan rabin oo u baahnayn miyaa jira aryaadaha nabadya nolol waa fiicantahe walax kaleana loo qariyey war reer kalemaanow muxuu diindarbu weyna iduu maqline maqaamkii muqdisho meel saara war maqaamkan muqdisho ay wareersi ma mililicdeen weli mana jiriricooteen maxaad la yaabtay maanta maxaad la yaabtay maanta
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xibintaasi saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay oo saaxiibada raadiyo kulmiya ay noo soo diyaariyeen dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saara idinla socodsiin anigoo sharmaarka saaxiibkii karaamo ayaa dhanka farsamada iga saacidayay intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono ammaan allah
sharcigana gumi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana gumi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee